magaalada beled weyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka socda u diyaargarowga maalmaha xurriyadda goobaha sawirada lagu galo ayaa aad looga dareemaya u diyaargarowga iyadoo dhallinyarada ay sawirada ku galayaan calanka buluugga ah ee qarankeena soomaaliya bashiir maxamed cabdulaahi agaasimaha foto fambej iyo agaasimaha maanka boortareed cabdiraxmaan cabdulaahi xasan ayaa ka waramaya mashquulka ay dareemayaan wankudhawaa reediyo berlula haddii aan ka hadlo maalmahan iyo maxaan ku sheegay mashquulka aanu ku jirno waa lix iyo labaatanka iyo toddoba iyo labaatanka juun shaqooyinkoodan ku jirno aan maxaan ku sheegay kashaqeynooyna dadka soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed maalintan oo kale waxay u weyneeyaan si aan caadi ahayn marka mashquulkaad u joogda hadda waa shaqooyinkaas waaye dadka waxay isku sawirayaan calankii soomaaliya iyo maxaan ku sheegay waxyaabihii astaanta lagu aqoonsanayay marka waxaan is dhihi karnaa marka waxaan qayb ka nahay dadka inta badan muujiyo in ay lix iyo labaatanka iyo toddoba iyo labaatanka ay tahay maalin munaasabadeed maalmaha munaasabadda waa ka duwan tahay maalmaha kale bulshaweynta oo dhan ayaa maxaan ku sheegay maxaan ku sheegay footooyinka imaanayo iska duubaayo muuqaalo ay u isticmaalaan markaas baraha bulshada sida tictok oo kale iyo sawiraan oo maxaan ku sheegay sidoo kale ay isticmaalaan marka shaqooyinkayna ayaan tacmaal waxaan ku mashquulsannahay munaasabadaha lix iyo labaatanka iyo toddoba iyo labaatanka ilaa iyo kowda luuliyo marka maalmahaas madaxaana furan waxaan farxadda la qaybsanaynaa dadweynaha reer soomaaliyeed khaasatan reer beledweyne maalmaha xuriyadda lix labaatanka juun ilaa iyo kowda luulyo waxay shacabku reer beledweyne aad iyo aad u isticmaalayaan kuna dabaaldegayaan calankooda anagana waxaan ka qayb qaadanaynaa sawiradii iyo wax walba oo u baahnaayeen inaan ka xaqabtirno hadday noqoto shots videoga iyo iyo sawirada xaruntuna aad iyaad ayay mashquul u tahay maalmahaas xorriyadda ah waxaan si fiican u shaqaynaya oona u socda howlihii iyo xorriyaddii iyo farxaddii iyo dabaaldeggii shacabka xaggiisuna way ku mahadsan yihiin annagana kaalin weyn ayaan ka qaadanaynaa maalmaha lix iyo labaatanka juun toddobiyo labaatanka juun iyo kowda luuliyo ayaa ah munaasabado qaran oo aad looga weyneeyo dalkeenna